faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan halkani waa raadiw cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helana waxaa ugu dooroon xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in amniga magaalada muqdisho uu ku xiran yahay iscasilaada raysul wasaare kheyre dagaal khasaare geystay oo al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maray qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose dhismaha iyo agabka xarunta wasaaradda dastuurka galmudug oo dib u habayn lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya jawaari oo cambaareeyey qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan oo hortegay labada gole ee baarlamaanka somalilan kana hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan warbixin ku saabsan khilaafka iyo kala fogaanshaha galmudug sabab ma u noqon karaan in doorashada galmudug ay wakhtigooda ku qabsoomi weyso warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan maamul cusub oo loo magacaabay degmada jarriiban ee gobolka mudug qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan balse immika
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa axad afar iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaja labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in amniga magaalada muqdisho uu ku xiran yahay iscasilaada ra-iisul wasaare kheyre cabdirashiid cali maxamed ayaa dhammaystiraya kadib weeraradii qaraxyada ahaa ee shalay gelgelay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa xigay kulan xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre la qaatay xubno ka mid a golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka kulankaas oo saacado kooban qaatay waxaa la isla meel dhigay in la qaado dullaan ballaaran oo ka dhan a al-shabaab sida uu saxaafadda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeye gaas daahir aadan cilmiin dhaqarshe balse kulanka ra-iisul wasaare kheyre la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa ka hor yimid islamarkaana si kulul uga hadlay xubno ka tirsan baarlamanka aqalka hoose dalka waxayna tilmaameen inaysan waxba soo kordhinaynin shirkaasi xildhibaan axmed macalin fiqo oo ka mid a guddiga difaaca baarlamanka aqalka hoose dalka oo la hadlay raadhiyaha cadaado ayaa sheegay in hadalka ra-iisul wasaare kheyre uu yahay riwaayad uu u dhigayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana uusan waxba kaga duwanayn hadaladii madaxweyne farmaajo jeedi jiray xilliyada ay dhacaan weerarada noocani oo kale ah salaamaya idaacadda cadaado iyo dadka reer cadaado iyo dhegeystayaasha dhammaan ku xiran idaacadda waana mahadsan tahay khayr eh, ra-iisul wasaaruhu shirkan uu qabtay Eh, dagaal marka la qaadayo dee ciidamadii waa inay ku diyaarsan yihiin ciidamadii waa kuwa garoodka ah, oo mushaar la-aanta iyo iyo raashin la-aanta iyo garaam la-aanta ka cabanaya marka riwaayad ummadda loo dhigayo ayay ay u muuqataa arrintaasi waayo ciidamadii shalay uu ku hanja uu u hanjabayay oo ku cayaaraya ku weeye ciidamada uu rabo inay al-shabaab ka xoreeyaan mana muuqato eh, hadda maaragtay farsamo kale iyo ciidan kale oo dalkan jooga oo al-shabaab iska celinaya kuwii al-shabaabka iska celinayay oo furimaha joogay waa kuwa lacagtooda inta la musuq maasuqay waxna la siin markii ay soo baxeenna dee lagu jeesjeesay marka dee eh, khayr reer ma garanaya magolihiisa wasiiradu inta tuutow geliya oo asagu qoray qaato oo al-shabaab sidaas ku xoreynaya marka hadalkaasi hadal laga yiri eh, meel cidlaa laga yiri hadal aan macno weyn ummadda ugu soo kordhinayn hadal bootadii iyo iyo iyo maaragtay faankii tirada badnaa qayb ka ah hadal qof fashilmay ka soo baxaya iyo kooxdiisa marka wax weyn oo laamaha amnigana kusoo kordhay ma jiraan wax eh, ciidan ah oo maanta heegan la geshana ma jiraan dhinaca kale xildhibaan fiqi waxa uu tilmaamay in muddadii labada sano ahayd oo ay jirtay xukuumadda xasan cali khayre aysan waxba ka qaban dhinaca ammaanka balse taa beddelkeed ay dagaal kula jirto maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka ugu dambayn xildhibaanka ayaa hoosa ka xariiqay in haddii nabad iyo amni laga rabo magaalada caasimadda ee muqdisho ay muhiim tahay islamarkaana loo baahan yahay in gebi ahaanba uu xilka iska casilo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre marka meesha wax ka qaldan waa iska caddahay dowladdaani hadda siday u timidba dee dadka eh, waxay ku hogaaminaysay eh, eh, amnigu ma ahayn yacni mudnaanta koowaad waxyaalaha u leh le siyaasad iyo maamul goboleedyo iyo maaragtay inay kur- kursigoodii ayay aamini waayeen kuna kalsoonaan waayeen marka inay maamul goboleedyada dagaal ku qaadaan dadka siyaasiyiinta dagaal ku qaadaan dowladaha derejka dagaal ku qaadaan dowladihii carabtii xiriirka la lahaa soomaaliya ay la colloobaan u n ay la colloobaan marka nimankani wax kale taarget kale iyo hawl kale ayay hayeen muddadii labada sano ahayd ma dhicin al-shabaab hal weeraroo lagu qaaday marka laga reebo duqeymahan een, een, ay geystaan maaragtay maraykanka diyaaradihiisu amniga hadda ka hor waxa waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid inaan ajendaha baarlamaanka ku darnay bishii oktoobar laba kun iyo toban iyo sideedii saddex maalmood amniga keliya laga hadlayey si fiican oo waafiga looga hadlay haddana een, maantadan oo ay u horeyso xildhibaanada qaar ka tirsan een, kulan ayaa jira arrimaha amniga iyo ciidamada een, mushaar la-aanta ka cabanaya een, aan rabno inaan maaragtay ku falanqayno ajendayaasha baarlamaankan inaan geyno ayaan rajaynaynaa oo halkaas aan uga hadalno oo u yeerno wasiirka gaashaandhigga ugu dambayn xildhibaan anoo kaaga mahad celinaya fursadaada aadna siisay n dan ma noqonayso ama xal ma noqonayso in maalin kasta shacabkii muqdisho qaraxyo lala beegsado kumanaana waxgalabsanayay markaasi geeriyoodaan xal ma kuu muuqdaa marka xildhibaan fiqi xalku waa in muuqdaa waa in kooxda hadda joogtaahi eh, gaar ahaan hadda ra-iisul wasaaraha ugu horeeya inuusan xilka iska casilo waaye madaxweynuhuna hadduu damiir leeyahay inuu ninkaasi isagaa keenaya dal- dalka ka hor wado waaye Een, si loo soo dhiso een, xukuumad een, ummadda u shaqaynaysa oo wax ku oola oo maaragtay dad karti leh oo xaaladda adag ee dalku hadda marayo ka saari karta runtii in lagu noqdo laba kun iyo toddobiyo tobankii markii farmaajo qabsanayo xukunka meeshii dalku joogay in lagu noqdo oo meeshaas sidii la ahaa markaas la gaaro ayaa hadda u baahan dadaal laba sana ah in la qaado marka dadkii shaqadaas qaban lahaa inaan in- in la raadiyo waayo marka een, aniga taasaa ii muuqata si kale ma jirto hadalka xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose dalka ayaa imaanaya iyadoo shalay keliya muqdisho ay martigelisay in ka badan shan qarax oo qaarkood lagu weeraray xarumo dowladeed laguna dilay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya dagaal khasaaro geysta ayaa al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka waxa uu ku dhex maray qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose cabdi fitaax beyska ayaa warkan muqdisho ka soo diray wararka ka imaanaya deegaanka golweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in halkaasi xalay saqdi dhexe uu dagaal ku dhex maray ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo isku dhinac ah iyo xarakada shabaab oo halkaasi weerar ku qaaday dagaalka ayaa lasoo warinayaa in ay ku dhaawacmeen tiro dad oo shacab oo lagu qiyaasay ilaa iyo laba ruux halka sidoo kale uu jiro khasaare soo kala gaaray ciidamadii amisom iyo kuwa dowladda isku dhinac ahaa iyo degalehnada shabaabka ee halkaasi weerarka ku qaaday xaaladda deegaanka golweyn ayaa degan imanka haddaba si aan xooga dheeraad uga helno khasaaraha ka dhashay dagaalkaas iyo sida ay wax u dhaceen ayaa qadka telefoonka kula xidhiidhnay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo muxudiin mukhtaar waxaana uu sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi
mukhtaar muxudiin axmed waan kuu sheegi waayey waxaan joognaa gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka galweyn habeen weliba dagaal ayaa hawhaya ka dhaca sidii xalabka dagaal oo faraha looga murxay ayaa ka dhacay qoladii nabadidda ayaana soo weerareen da waan iska caabinay habeen walba iyo maalin walbana saas ayay noo soo weeraraan baa dawladduna mushaaraadkii ciidamada way goosatay inta badan way isku dirtay ciidamadii qaar way siisay qaarna mushaarkii way ka goosatay dhibaatada ugu baahnana haysatay intaas waay
waa gartay dagaalka ka dhacay golweyn bal iiga waran xalay baarihii lixda saac ilaa toddoba saac ayay xabadda nagu socotay ilaa ilaa toddoba saac bar ayay xabadda nagu socotay qolada nabadiidka ayaa mar walba saas ayay noo soo weeran xara oo keliya ma aha maxaa khasaaro ka dhashay marka khasaaraha hadda wax oo hadda aan soo sheegi karna maahan ah dhankeena ciidanka annaga hadda waxba nama gaarin alxamdulilah habeen ilaah geshaayay saas noo soo weeraraan marka dawaa iska difaacnaa annaguna marka
gobolka shabeellada hoose ayaa iminka waxaa ka socda howlgalo ay wadaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom hase yeeshee ma jirto waxaa natiijo oo kasoo baxay howlgalladaas iyadoona taasi beddelkeed xarakada shabaab ay weerar ku qaadaan fariisamaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho mahadsanid cabdifataax dhismaha iyo agabka xarunta wasaaradda dastuurka galmudug ayaa dib u habeyn lagu sameeyey sida warkan uu ku dhammaystirayo mar kale cabdirashiid cali maxamed madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa wasaaradda dastuurka galmudug ku wareejiyey xarunta wasaaradda oo dib u habeyn lagu sameeyey wasiirka wasaaradda dastuurka galmudug garab ka dhus mareeb mudane abshir cabdi shiikhow ayaa madaxa xukuumadda kaga mahad celiyey dadaalka uu ku bixiyey in wasaaradda dastuur ku hesho xarumo ay ku shaqayso sidoo kale wasiir shiikhow ayaa tilmaamay in wasaaradda ay u diyaarsan yihiin dhammaan agabkii ay ku shaqayn lahayd halkan maanta aan dhex taagannahay waa xarunta cusub ee wasaaradda arrimaha dastuurka galmudug waxaan u mahad celinaynaa runtii madaxa xukuumadda oo dadaalkii ugu badnaa ama si deg deg ah wax noogu farsameeyey runtii baahi badanaa jirta oo runtii wasaaradihii aad bay maaragtay rabaan inay maaragtay u shaqo bilaabaan annagana waxaan ka mid ahayn wasaaradahaas waxaa diyaara haddii ilaah yidhaahdo gurigan maanta aan dhex taagannahay inaan maalmo gudood haddii ilaah yidhaahdo ay functional ou noqdo uu shaqeeyo haddii ilaahay qadaro qalabkiibaa diyaar ah shaqadii kala duwaniyada ee wasaaradda ayaa diyaar u ah waxaan u mahad celinaynaa mar kale cid kasta oo gacan ka geysatay ugu horeeya sheekho haddii ilaah yidhaahdo waxaan leenaha mahad ha kaa gaadho annagana waxaan rajeynaynaa inaan shaqadeenna sida ugu hufan ugu daacadsan ugu dhaqsiyaha badan inaan u gudanno haddii ilaah yidhaahdo sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ayaa intaasi kadib wasiirka ku wareejiyey furayaasha xarunta wasaaradda dastuurka galmudug waxauna xusay in dhammaan wasaaradaha galmudug heli doonaan xarumo qalabaysan ay ku shaqeeyaan runtii aadaan ugu faraxsannahay in halkan ay la wareegto wasaaradda dastuurka galmudug oo ay u diyaar yihiin qalabkii xafiisnimada oo xafiiska yacni qalabayntiisa iyo dhammo ay diyaar tahay gurigan maanta waxaan gacanta ka saaraynaa biidnillahi alkariim oo ku shaqaynahaya wasiirka dastuurka oo dowlad goboleedka galmudug shukran jazaakum allahu khayra aljazaa wasaaradahoo dhanna insha allahu alkariim haddii alla idmo shaqadooda iyo guryahooda iyo waxa dhan
dhismahan cusub ee loo diyaarshay xarunta wasaaradda dastuurka maamulka galmudug ayaa qaybka dadaal maalmihii dambe uu dhuusamareeb ka waday madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kaas oo ku aadanaa in dib u habeyn lagu sameeyey xarumaha wasaaradaha maamulka galmudug guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya jawaari ayaa cambaareeyey qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sakariye cabdulaahi ayaa warkan muqdisho ka soo diray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa cambaareeyey qaraxyo al-shabaab ay ka geysteen dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya halkaas ay ku geeriyoodeen dad iskugu jira shacab iyo mas-uuliyiin oo uu ka mid ahaa allah u naxariistay siqar ibraahim cabdallah oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana ahaana wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto dhammaan dadkii ku geeriyooday falkaasi argagixisadu geysatay ee ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saqar ibraahim cabdalla naxariistii janno allaha ka waraabiyo inta kale ee ku dhaawacantayna bogsiimo deg deg ah allaha siiyo ayuu yidhi maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxaa ciidamadu ku ammaanay sida ay usoo gebagabeeyeen weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda iyaga oona toogtay raggii weerarka ka geystay xaruntaasi ugu dambeyntii xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si looga hortago weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho zakariya cabdulaahi maxamed radio cadaado muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta hortegay labada gole ee baarlamaanka somalilan waxa uuna ka hadlay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dhanka kale waxa uu beeniyey in uu jiro wasiir lagu xiray gudaha magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan wariye luqmaan faarax oo ku sugan magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa arrimahan uga warbixiyey cabdirashiid cali maxamed aad baa santa cabdirashiidow waxaa jirta warar been abuuroo lagu sheegay in wasiirka warfaafinta somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo xabsiga loo taxaabay marka wax alaali wax ka jira ma jiraan wasiirku saaka xafiiskiisu ku shaqaynayay laakiin waxaa jirta dabagabo ay ku hayaan hanti dhowrku mas-uuliin la sheegay inay musuq somalilan ka sameeyeen si kastoo ay tahay laakiin wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan wax xadhigoo loo geystay taankuoobay ma jirto laakiin waxaa la xidhay hore loo xidhay agaasimihii maamulka iyo lacagaha ee wasaaraddaasi iyo agaasimihii guud balow agaasimihii guud dib xoriyadiisa u helay labadana waxaa lagu xidhay waxaayen arrimo la khuseeya musuq maasuq waan gartay luqmaan waxaan kaa rabaa marka dhinaca kale maantay wararkana soo gaara waxay sheegayaa in muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan uu hortegayo golaha labada gole somalilan golaha guurtida kanka wakiilada cabdirashiid aadaad maadsantahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi saaka waxa uu tegey golayaasha wakiilada iyo guurtida oo laisku dhaha baarlamaanka somalilan kasoo horjeeda afaafka hore ee madaxtooyada ay isku dhow yihiin ayaa uu saaka madaxweyne tegey madaxweynuhu halkaasi ka jeediyo khudbadsameedeedkiisi sida caadada ah madaxweyne kasta oo somalilan lixda bilood ugu horeeya sanadka uu ka jeediyo golaha wakiil golaha baarlamaanka somalilan kaga waayo warame xaalada guud ee dalka si gaara madaxweyne waxa u xusay arrimaha maalgelinta degida ee berbere lagu wado faragelinta maamulka puntland ee soomaaliya uu ku hayo deegaano ka tirsan jamhuuriyadda somaliland iyo sidoo kale arrimo la xidhiidha arrimaha kale ee madaxweynuhu kaga hadlay golaha wakiilada way fara badnaayeen golaha baarlamaanka luqmaan sidoo kale waxaana soo doorashooyinka kamid ah arrimaha doorashooyinka kamid ah oo madaxweynuhu soo hadal qaaday iyo weliba arrimaha kale ee dalka khuseeya sanadkaa wixii ka dhacay xogtiisiibu laga gaadiyay markaa khudbadu aad bay u dheereed dhinacyo badanna waa taabanaysay arrimaha ugu insan waxayd arrinta b b well arrinta puntland iyo somaliland iyo arrintaas khuseysa isbedelada geeska iyo arrimahaas kale waan gartay dhinacan uu kaga hadlayo arrintan udhexaysa somalilan iyo puntland hadaladiisii nuxurkooda haddii aan noo soo koobto muxuu si gaara kaga hadla de madaxweynuhu mar walba beesha caalamka waxa weebeysinayaa in maamulka puntland ay faragelin qaawan ku hayaan sida xaqiiqada dhul ay leedahay jamhuuriyadda somaliland sidoo kale madaxweyne waxa uu ka digay maamulka puntland inay faragelin ku sameeyaan dhulka jamhuuriyadda somaliland oo runtii muddooyinka ugu dambeeyay faragelin badan ay kaga imanayeen maamulka puntland
ugu dambeyntii waxaana soo gaaraya sidoo kale khudbadda madaxweyne inay ku jirto meel uu kaga hadlayay wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ma dhabbaan luqmaanow ha madaxweynuhu kaga hadlay arrimaha ugu muhiimsan tahay madaxweyne waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in cid kastaba somaliland iyo soomaaliya wadahadalada ka qayb qaadanaysa tixgelinaysa ama danaynaysa inay wadahadalada kusoo biiraan madaxweynuhu taa waa sheegay aad baa saddex bisha markaana waxaynu eegaynaa warbixin ku saabsan khilaafka iyo kala fogaanshaha galmudug sabab ma u noqon karaa in doorashada galmudug ay wakhtigeeda ku dhici weyso shacabka galmudug waxay isku diyaarinayaan in ay ka baxaan khilaafkii iyo kala qaybsanaantii saddexdii sano ee ugu dambeysay ragaadiyey maamulkii ay mar un ku taami jireen in la yeegleelo si uu u noqdo mid mideeya bulshada galmudug oo colaado iyo dhibaatooyin ka soo daalay lana galo doorasho lagu dooranayo hogaamiye cusub oo wax ka bedela nidaamkii iskudhexyaaca ahaa ee galmudug wakhtigeeda inta badan ay ku dhammaysatay hase ahaatee ma ahan mid sahlan in doorasho si fudud xilligaani uga dhacda galmudug walow wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiis siinta xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday in doorashada galmudug xilligeeda lagu qaban doono maamulada ay u kala qaybsatay galmudug ee fariisimaha ka kala dhigtay dhuusamareeb iyo cadaado ayaa si weyn isku eeganaya hawadana isku marinaya hadalla xanaf leh oo ku salaysan kala fogaansho iyo khilaaf siyaasadeed oo xidido yeeshay hogaamiyihii ururkii ahlu sunno ee ku biiray galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo majaraha u haya garabka galmudug ee dhuusamareeb ku sugan ayaa iska fogeeyey doorasho dhowaan ka dhacda galmudug waxa uu sheegay isaga oo saxaafadda kula hadlay caasimada galmudug ee dhuusamareeb in isaga iyo axmed ducaale geella xaafa uu mudaxileedkoodu ka bilowday markii heshiiska ay ku kala saxiixdeen magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti maanta ay ka yihiin mas-uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan waxay noo soo bilaabatay heshiiskii jabuuti kadib bay noo soo bilaabatay madaxweyne galmudug madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf wuxuu madaxweyne nuugu yahay heshiiskii jabuuti kadib heshiiskaasuu madaxweyne nuugu yahay aniga mas-uuliyadda laygu sheegayo oo madaxa xukuumaddaa tahay la yidhi waxay ka bilaabanaysaa heshiiskii jabuuti oo lagu saxiixay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre hortooda lagu saxiixay mas-uuliyadda mudane axmed ducaale geelle xaaf iyo aniga mas-uuliyaddayda waxay ka bilaabanaysay heshiiskii jabuuti
su-aasha ugu horeysa ee ka dhalanaysa hadalka shiiqa siyaasadda ku milmay ayaa ah muxuu ahaa axmed ducaale geelle xaaf ka hor isku darkii maamulada galmudug iyo ahlu sunna iyo heshiiskii jabuuti ay ku kala saxiixdeen dhan kale aan ka eegno hadalka shiiqa ayaa muran ka dhex abuuray bulshada galmudug waxa uuna bannaan ka keenay mowqifka ahlu sunna oo weli asal ahaan aan burburin loona geliyey shaatiga galmudug iyo hogaamiyaha garabka kale aan haysan ee axmed ducaale geellexaafa durba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku gacan sayrtay hadalka shiiqa waxa ayna wasaaraddu sheegtay in doorashada galmudug wakhtigeeda lagu qaban doono hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii ku soo ururo in la wada hadlo waxyaalaha cilalkaahoo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo dalaynayo iyo degaankeeda laga gudbo mowqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay garabka galmudug ee ku sugan dhuusamareeb qaarkood waa ay iska diideen muddo kordhinta uu u xusul duubayo sheekh shaakir cali xasan waxa ayna sheegeen inay waajib tahay in doorashada galmudug wakhtigeeda lagu qabto maadaama ay yidhaahdeen axmed ducaale geelle xaaf uu ku guuldaraystay ku hogaaminta galmudug ee horumar iyo dib u heshiisiin dhabaa meel ay ka timid say u timid xataa ma naqanin sharciyada aan inta soo akrinay ka soo baaraan degna mayso waxaan ka hadlayna annagu waxay ahayd labada dastuur isku daristoodii gudiyadii la magacaabi lahaa in sharciyada la siiyo oo ah guddigii amniga guddiga dib u heshiisiinta wixii oo dhanba waxaa ka suurta galay labadii baarlamaanoo laysku daray iyo dastuurkii oo laysku daray madaxweynuhu wuxuu gabay inuu ka dhabeeyo dib u heshiisiintii uu socday wuxuu noqday oo nuxurkiisii ku soo aruuray nin xoogaa inta cadaada mar layidhi waa lagu riday ku dhibaatada ka soo cararay dhuusamareeb iyadoo kale oon cadaadana dib ugu noqonaynin dhuusamareebna waxba ka qabanaynin dhinaca kale garabka galmudug ee cadaado fadhigoodu yahay waxay isku diyaarinayaan in ay dhacdo doorasho si looga gudbo kala qaybsanaanta xubno ka tirsan wasiirada uu soo magacaabay hogaamiyaha la ilaaway meel uu ku dambeeyey baasto waxa ay sheegeen in dhowaan kalfadhigii ugu dambeeyey ay cadaado ku yeelan doonaan golaha baarlamaanka galmudug si loogu gudbo doorasho dhacda waxaan ugu soo fool leh wafdi ballaaran oo ka socda baarlamaanka uu hogaaminaya guddoomiye baarlamaanka si kalfadhigii ugu dambeeyey baarlamaanka galmudug oo cadaado loogu soo mataqaanaa gebagabeeyo loona gudbo doorashadii xorta ahayd oo galmudug waqtigaas dhowaan u imaanaya insha allah waa adduunyo kale maana dadku isdiidan yahay xilkii uu noqday mid maal lagu raadsado bulshadiina la dayacay aysana jirin cid ka fakarta bulshada weliba xilligan oo abaaro ay jiraan ayaa la doonayaa in la abuuro khilaaf siyaasadeed kii ugu weynaa ee galmudug soo mara haddii dowladda dhexe ay ku adkaysato in la qabanayo doorashada galmudug weliba xilligeeda halkee ayuu iska taagi doonaa sheekh shaakir ka fadhigiisu yahay dhuusamareeb dib miyuuse ugu laaban doonaa ururkii hogaamiyaha u ahaa ee helsunna mise waxa uu raaci doonaa hadalka dowladda federaalk soomaaliya si looga gudbo dhibaatada joogtada ah ee shacabka galmudug daashatay waa maamul la-aante shacabkase maxaa la gudboon haddii maamulka galmudug oo muddadii uu jiray saddex hogaamiye yeeshay khilaafna uu ragaadiyey horumar kale hadda laga samayn waayo doorashadana wakhtigeeda lagu qaban waayo su-aalahaasi waxaan u bandhignay brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada galmudug dadkaas baarlamaanka ku jira ama xukuumadda waa shaqaale weeyo waxaa shaqaalaha loo yahay waa shacbiga galmudug shacbiga galmudugna waxay samaysteen dastuur ay u codeen oo la baasgareeyey dastuurka wuxuu qabaa ayaa ayaa macno samaynaya marka waxaan leeyahay macaahadooyinka inagu aan galno waa inaan uhoggaansano waxaan dastuurka la yidhaahdo afsoomaali marka lagu bedelo waa axdi axdi goboleed baa lahaa ama axdi qarabeed axdi waxay tahay waa wixii ummadda ballan iyo axdi oo la kala qaatay ballantii axdigu waxay ku eg tahay bishaan bishii may bay ku eg tahay saan rajeynayo waxaan u baahannahay sheekha sheekh shaakir hogaamiyaheena ruuxiga ah ee galmudug dadku way jecel yihiin maanta inuu simbiraraxoodo anigu waan ooga digayaa sheekha waan ooga nasteexaynayaa haddii aan nahay culammada ahlusunna waljamaaca waxaan leenahay its time for change waa xilligii dowlad goboleedka galmudug ee doorasho xor iyo xalaala geli lahayd maanta annagu haddii aan nahay shacbiga reer galmudug waxaana la gudboon inaan muxuu ahaaye cashiro ka qaadano runtii khilaafyadii faraha badnaa ee saddexdii sane lasoo dhaafay soo maray runtii calaamadeenna iyo dhaqankeena midna ma ahayn fashil intaa leg inuu markasta inagu dhaco waxaanse dareemayaa hogaanka ayaa markasta inaga xumaanayay maanta waxa weeye waa maalintii midnimada it is time for unity of galmudug baan maanta leenahay si marka taa loo helo marka maxaa la sameeyaa waa inaan marka doorasho galno oo aan doorano dad talada ehel u ah markaas si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa waxaa dhici doona marka la gaaro wakhtiga doorashada galmudug oo la doonayo in lagu doorto hogaamiye cusub si loo helo hab ka duwan maamulkii jahawareerka qaska iyo fowdada intiisa badan wakhtigiisa kusoo qaatay maamul cusub ayaa loo magacaabay degmada jariiban ee gobolka mudug sida warkan uu halkaasi uga soo diray cabdiqayr maxamed jaamac iyadoo muddooyinkii dambe degmada tani jariiban ee gobolka muduga ay ka socotay qabanqaabada doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada jariiban ee gobolka mudug kadib markii guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada xilka laga qaaday halka guddoomiyihiina uu degmada iska casilay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen cusub ayaa ah degmada tani jariiban maanta lagu doortay kuwaasoo ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jariiban oo xilligaasi ay goobjoog ahaayeen ilaa shan iyo toban xildhibaan doorashadan oo qaab gacantaag ah uga dhacday degmada tan jariiban ee lagu dooranayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa halkaasi waxaa khudbad ka jeediyey laba musharaxoo u tartamayey dhinaca guddoomiyaha iyo sidoo kale laba musharax iyaguna u tartamayey dhinaca guddoomiye ku-xigeenka degmada jariiban guddoomiyaha degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa waxaa ku guulaystay maxamuud maxamed maxamuud muufo oo horey u soo noqday guddoomiyihii afraad ee degmada jariiban ee gobolka mudug iyadoona sidoo kale uu maanta noqday guddoomiyaha cusub ee degmada jariiban ee gobolka mudug konton iyo siddeed meelood oo degmada jariiban ay madax saldhig u tahay degmada jariiban hadday haddaan la dhaqaajin oo waxgaradka jooga culimo awdiinka dhallinyarada gabdhaha aqoon-yahanada nabadoonnada ganacsatada haddaya u diyaargaroobin inay intaas ay hoggaamiso ma ma socon karayso dhowrka ninoo konsolka ahina waxba kama qaban karaan sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa waxaa loo magacaabay mursal cabdilla qalab oo horey uga mid ahaa xildhibaanada baarlamanka golaha deegaanka ee degmada jariiban ee gobolka mudug isla markaasna guddiga joogtada qaybka ahaa waxaan rabnaa degmada horumar badan baa ka jira degmadu maahan degmooyinka degmada ugu hoosaysa maaha degmada xigtana maaha degmada dhexana maaha degmooyinka ugu waaweyn gobolka ama puntland bay ku jirtaa kagana jira meelaha ugu sarreeya insha allahu bilkariim waxaa ka socda mashaariica waaweyn waxaannu rabnaa inaan isku xirno degmada iyo deriskeeda oo ka mida puntland iyo dadka jiiraanka kaleba ah inaan isku xirnaan rabnaa qaar ka mida waxgaradka ayaa doorashadii kadib halkaasi hambalyo u soo jeediyey mas-uuliyiintan iyagoona sheegay in laga doonayo in ay waxqabad iyo weliba horsocod la yimaadaan degmadan ay horey u sii wadaan
dakhliga ma oggola tuulooyinku in inta la soo qaado dakhliga halka lagu xoreeyo oo khasnadda degmada ay gasho ma ay oggola waxaana u daran garacad iyo balbusul haddaan tuulooyinka dakhliga inta laga soo qaado halka lagu xerayn guddoomiyihii hore ee degmada jariiban ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu khudbad kooban oo halkaa ka jeediye uga hadlay waxyaabihii la qabtay iyo welibaa sidoo kale waxyaabaha weli sii dhiman ee la doonayo in la qabto oo maamulka cusub hor yaalla ugu dambayntii isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka mudug nadiir cabdinuur maxamuud iyo weliba sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed cumar afdhuub ayaa si wada jira iyaguna halkaas uga hadlay iyagoona dardaaran iyo hambalyo u jeediyey maamulka cusub ee loo doortay degmada jariiban
waxaan rabnaa inaan noqonno ul iyo diirkeed maamul iyo gobol maamulka degmada iyo kan gobolka iyo kan wasaaradda ilaa heer madaxtooye inaan isku xirmanno oo aan u qareenno ummaddeenna annagoo wada jir ah wax kasta oo annaga dhankayaga ina kaga xirmana waxaan diyaar u nahay inaan idiin fududayno oo aan idinla shaqayno cabdikhayr maxamed jaamac rediyo cadaado degmada jariiban ee gobolka mudug mahadsanid cabdiqayr guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis warkaan warkaxiga duhur wanaagsan